laawiyiintii cutubka siddeed iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah falimaha dalka masar ee aad degganaan jirteen waa inaydaan samayn oo falimaha dalka kancaan oo aan idiin geynayana waa inaydaan samayn oo qaynuunnadoodana waa inaydaan ku socon waxaad samaysaan xukumadayda oo waxaad dhowrtaan qaynuunnadayda si aad iyaga ugu dhex socotaan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah haddaba sidaas daraaddeed idinku waa inaad dhowrtaan qaynuunnadayda iyo xukumadayda oo ninkii sameeyaana iyaguu ku noolaan doonaa waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaan midkiinna u dhowaan qof ka mid ah xagaalkiisa u dhow inuu cawradiisa qaawiyo waayo aniga ayaa rabbiga ah cawrada aabbaha taasoo ah cawrada hooyada waa inaadan qaawin iyadu waa hooyada ee waa inaadan cawradeeda qaawin oo waa inaadan qaawin cawrada naagta aabbaha ee waa cawradii aabbaha waa inaadan qaawin cawrada walaasha oo ah aabbaha gabadhiisa ama hooyada gabadheeda hadday guriga ku dhalatay iyo hadday meel kale ku dhalatayba waa inaadan qaawin cawrada gabadha wiilkaaga ama cawrada gabadha gabadhaada waayo toodu waa cawradaadii waa inaadan qaawin cawrada naagta aabbaha gabadheeda ee aabbaha u dhashay waayo iyadu waa walaasha ee waa inaadan cawradeeda qaawin waa inaadan qaawin cawrada eeddada waayo iyadu waa aabbaha qaraabadiisa u dhow waa inaadan qaawin cawrada habaryarta waayo iyadu waa hooyada qaraabadeeda u dhow waa inaadan adeerka cawradiisa qaawin waa inaadan naagtiisa u dhowaan waayo iyadu waa aayada waa inaadan qaawin cawrada gabadha aad sodoga u tahay waayo iyadu waa naagtii wiilkaaga ee waa inaadan cawradeeda qaawin waa inaadan qaawin cawrada naagta walaalka waayo taasu waa cawradii walaalka waa inaadan naag ee gabadheedaba cawradooda wada qaawin oo waa inaadan kaxaysan gabadha wiilkeeda ama gabadha gabadheeda si aad cawradeeda u qaawisid waayo iyagu waa naago qaraabo kuu dhow ah oo taasu waa shar waa inaadan naagtaada walaasheed la guursan oo aadan cawradeeda qaawin intay naagtaadu nooshahay waa inaadan naag u dhowaan si aad cawradeeda u qaawisid in alla intay xaylka ku nijaasaysan tahay waa inaadan la jiibsan naagta deriskaaga si aadan iyada ugu nijaasoobin waa inaadan carruurtaada mooleg siin oo aadan iyaga inaba dab u dhex marsiin oo weliba waa inaadan magaca ilaahaaga hadal nijaas ah ka sheegin waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan ragga ula seexan sida dumarka loola seexdo oo kale waayo taasu waa karaahiyo waa inaadan neef xayawaan ah kudin si aadan ugu nijaasoomin oo naagguna waa inayan neef xayawaan ah ishortaagin si ay isaga ugu jiifsato waayo taasu waa qasnaan idinku waxyaalahaas bidkoodna nafsaddiinna ha ku nijaasaynina waayo quruumihii aan hortiinna ka eryey oo dhammu waxyaalahaas bay ku nijaasoobeen oo dalkii wuu nijaasoobay haddaba sidaas daraaddeed ayaan xumaantiisa soo gaadhsiinayaa oo dalku waa mantagayaa dadka deggan haddaba idinku waa inaad dhowrtaan qaynuunnadayda iyo xukumadayda oo waa inaydan waxyaalahaas karaahiyada ah inaba samayn kiinnii waddani ah iyo kii shisheeye ah oo idindhex degganuba waayo dadkii dalka degganaan jiray oo idinka horreeyey waxyaalahaas karaahiyada ah oo dhan ayay wada samayn jireen oo dalkuna wuu nijaasoobay si markaad nijaasaysaan dalku uusan idinkana idiin mantagin siduu quruuntii idinka horraysay u mantagay oo kale waayo ku alla kii sameeya waxyaalahaas karaahiyada ah xataa nafihii waxyaalahaas sameeya dadkooda waa laga goyn doonaa haddaba sidaas daraaddeed waa inaad amarkayga xajisaan si aydan u samayn oo aydan ugu nijaasoomin caadooyinkaas karaahiyada ah oo dadkii idinka horreeyey ay samayn jireen waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah